إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته بسم illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhowaada warka habeene idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawiro hordhac ah oo lagu arkayo weerar cagmarina ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka wargaadhi bulshada ku nool magaalada kuuyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey weerarkii cuslaa ee saaka ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada jamaame ayaa soo dhoweeyey weerarkii cuslaa ee cagta lagu mariyey ciidamo ka amar qaata maraykanka kaasoo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe intaasina waxay ahaayeen qodobada warka eega habeenkooda ugu waaweyn haddana u diyaargaroob ah iyaga oo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa habeenimo jimcaha toddobiyo labaatanka shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena ku aastaysan afar iyo labaatanka bisha afraad sannadda laba kun shan iyo labaatanka faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkanina waxaa halka ka soo jeedinaya wariyaheena mahad cubeyd aroornimadii hore ee saakay ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar lixaad leh ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa maraykanku tababaray ee loogu yaro danab ku lahaayeen deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe una dhow degmada cadale oo ah magaalo xeebeed ku taalla aaggaasi weerarka oo ahaa mid aad u culus ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlay dagaalkii xoogganaa ee saakay ka dhacay deegaanka wargaadhi waxaana bayaanka lagu xusay in khasaare xooggan uu isugu jiraa dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay weerarkaasi sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab garoonkii diyaaradaha ee ku yiilay deegaanka war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga hadlay khasaaraha dagaalka ayaa lagu sheegay in dagaalkii saakay ka dhacay deegaanka wargaadhi lagu dilay shan iyo labaatan askari oo ka mid ah ciidankii halkaasi lagu weeraray sidoo kalena lagu dhaawacay labiyo toban kale dhanka kale qarax xooggan oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka wargaadhi ayaa lala beegsaday gaari cabdibile ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana halkaasi uga dhintay toddoba askari saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaana isla goobta ku burburay gaarigii cabdibilaha ahaa ee qaraxa lala beegsaday isugeynta wadarta khasaaraha ee soo gaaray ciidamada dowladda federaalka oo ka kooban dhimashada iyo dhaawaca ayaa gaaraya afartan iyo toddoba askari soddon iyo labo ka mid ah waa dhimasho halka shan iyo tobanka kale ee soo harayna ay dhaawacyo yihiin sidoo kale waxaa jira gaadiid ciidamada dowladda federaalka loogala wareegay dagaalkii wargaadhi isku soo wada duub oo dowladda federaalka ayaa qiratay in saakay dagaal loogala wareegay deegaanka wargaadhi inkastoo aysan ka hadlin khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ah ee gaaray ciidankooda dhinaca kale waxaa weli qalqal xooggan iyo cabsi dareemaya ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan saldhigyada kale ee ay ku leeyihiin shabeellada dhexe waxayna ka baqayaan sidii ku dhacday ciidamadii dowladda federaalka ee saakay cagta lagu mariyey deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe wargordhow ku soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa tilmaamaya in weerarkii cagmarinta ah ee saakay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka qaybtooda danab ee ka dhacay deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellaha dhexe lagu dilay lixdan askar iyo saraakiil isugu jira dhaawaca ayaana gaaraya labaatan waxaana suuragal ah in khasaaraha marba marka ka dambaysa sii kordho mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawiro hordhaca oo lagu arkayo weerar cagmarina ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka wargaadhi waxaa ka waramaya wariyaheena maxamed cali aadan waad mahadsan tahay ee mu'asasada alkataib ayaa waxa ay hadda baahisay sawiradii la wada sugayey ee ku aadanaa weerarkii cagmarinta ahaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aroornimadii hore ee saakay ku qaadeen saldhigyadii askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe sawirada ayaa waxa ay gaarayaan toddoba iyo labaatan sawir waxa ayna sawir buuxda kaa siinayaan ee qaabkii ugu dhacay weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaanka istaraatiijiga ah ee lagu magacaabo wargaadhi ee ku yaala shabeellaha dhexe sawirka ugu horeeya ee waxaad ku arki kartaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan difaacyadii askarta dowladda federaalka lagala wareegay ee deegaanka wargaadhi markii aad eegto qaabka loo dhisay difaacyada ay ciidamada dowladda federaalka ka dhisteen deegaanka wargaadhi ee waxaa kuu muuqanaysa inay yihiin difaacyo aad loo adkeeyey ee islamarkaana ku fadhiya dhul baaxad leh sawiradan kale ee waxa ay soo bandhigayaan meydadka askartii dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka wargaadhi ee shabeellaha dhexe kani waa nin da ah oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka ee saakay lagu dilay weerarkii cuslaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe badi meydadka askarta dowladda federaalka ee lasoo bandhigay waxa ay xabaddu ka haleeshay madaxa iyo qeybaha sare ee jirka qaarkood ayaana sida muuqanaysa iyagoo baxsanaya ay xabaddu haleeshay kani waa askari kale oo ka tirsan dowladda federaalka waxa uu dhexda kaga jiraa tiitiin ka agbaxay xerada isagoo halkaas ay xabadda ku haleeshay naftuna ay kaga baxday kani waa oday kale oo da ah oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka ee saakay lagu laayay weerarkii ka dhacay deegaanka wargaadhi inta badan xabadaha ku dhacay askarigan waxa ay ka haleeleen dhabarka waxaana kuu muuqanaya dhowr xabadood oo halkaasi kaga yaala taasoo muujinaysa in isagoo sii baxsanaya dhabarka laga toogtay mid ka mid a gaadiidka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qabsadeen weerarkii wargaadhi ayay soo muujinayaan sawirada waana gaari booyad ah oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa markaan si guud la arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan ee deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe labada sawir ee ugu dambeeya ee waxa ay muujinayaan halka ay ku yaaleen qaar ka mid a xeryaha kuwaasoo lagu soo wareejiyey xeendaab derbi ah oo aad u weyn waxaana muuqanaysa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gebi ahaanba ka gudbeen ee difaacyadii waaweynaa ay dhigteen askarta dowladda federaalka islamarkaana la wareegeen deegaanka wargaadhi bulshada ku nool magaalada kuuyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey weerarkii cuslaa ee saaka ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkanna waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyaheena mubaarag cumar qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada kunyibaro ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta ka aragti dhiibtay sida ay u arkaan weerarkii cuslaa ee saaka ka dhacay deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe dadkan ayaa tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin weerarkan iyagoo intaa ku daray inay jabeen ciidamada dowladda federaalka adeera waxaa igu soo gaaray dagaalka ka socdo meesha horta waa meeshii u dambaysay ee ilaahay subxana watacaala uu cadowga uu ku baabiyo ku naafeeyey biidni illaahi baarig waxaan u malaynayaa markan waa carrituurka u dambeeyey waana marin aad u wanaagsan oo islaamka muhiimad u leh ayaguna ay ka dhigahayeen inay ayagu maarataay ay ku baaqan hayaan oy joogahayaan laakiin ilaahay fadlig ragga mujaahidiinta ah ee ilaahay subxaana watacaala naftooda ka iibsaday ayaa maanta ku waaberistay bismillaah alxamdulilaah allah subxana watacaala ayaa mahad ballaaran u sunaagtay mahad kadib magacii waa samatar daahir axmed alxamdulilah ilaah mahad ballaaran u sunaagtay mahad kadib farxad weyn oo aad iyo aad baalki muxuu aan la malaysan karin nooga timid gobolka shabeelada dhexe khaasatan wargaadhi maanaa warka usnowdeera wargaadha ilaahay subxaana wa tacaala mujrimiinta mufsidiinta ilahi subxana wa tacaala ka jibi bifadlillaahi uma bifadli lmujaahidiin ilaahi subxana wa tacaala maxdaas ballaaran isku leh wa ina jundana lahum alghaalibuun tacaala sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna addubur ilahi subxana wa tacaala ilaahaydaa dhimir marka ilaahi subxana wa tacaala awooddaas isku leh ilaahi subxana wa tacaala shabeello dhexe futaxaadkan ku dareerayan ilaahi subxana wa tacaala awooddayu aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dareenkayga lama qiyaasi karo mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen sidaa la socotaan deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maasha alla aad aad u faraxsanahay dagaalka maanta mujaahidiinta ku qaadeen weerarka ay ku qaadeen oo dagaalka culus oo maanta ka dhacay wargaadhi ka dhacay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa waqtiyadii ay dhacaan weerarada waaweyn cagmarinta waxay ka muujiyaan dareen farxadeed iyagoo sheegaya inay aad ugu faraxsan yihiin howlgallada mujaahidiinta dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada jamame ayaa soo dhoweeyey weerarkii cuslaa ee cagta lagu mariyey ciidamo ka amar qaata maraykanka kaasoo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waxaa warkan jamame inooga soo diray waryaheena cali aadan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa si diran u soo dhoweeyey weerarkii cuslaa ee saake ka dhacay deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe kaas oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa danab ee uu tababaray maraykanka bulshada oo isugu jiro rag iyo dumar ayaa dhammaantood sheegay inay ku faraxsan yihiin weerarkan waxayna fariimo bogaadin ah u direen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab magacaygan waxaa la yidhaahdaa suldaan macalin maxamed cabdiduba allahu akbar allahu akbar allahu akbar alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh aan la koobi karin walaalaha mujaahidiinta weerarka ay qaadeen saake aad baan ugu bogaadinaynaa ilaahay baa subxaanahu watacaalana mahadda iskale ayaan leenahay waxa wargaadhi saaka lagu xasmeeyey ma aha ciidamadii kale oo ma aha waa ciidankii isqaadqaadahayey oo uu soo tababartay maraykanka yaa maanta allah subxaanahu watacaala uu ku halaagay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maslax cali maxamed waa suldaanka beesha harti waxaan bogaadinaynaa walaalaha mujaahidiinta ee saaka ku jarmaaday gaalada murtadiinta ah xasmiyey ilaahay subxaana wa tacaala gulli nasr aga rajaynaynaa waana bogaadinaynaa haddii aan nahay salaadiinta jubbada hoose waa ku faraxsanaha weerarka maanta ka dhacay wargaadhi waan soo dhowaynaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar hambalya hambalyaan leenahay waa heybad hodankeenna siiyey aan hiigsanaynay waa heybad la wada hadalhaayo hadafkiin ha beegsado xasan murtad haadaama kurida halhal u waarsada asagaa hantaatici dhulalkeenna hodamka ah ha ka wada huleelee aroornimadii hore ee saaka iyo ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka wargaadhi halkaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka dhegaystayaal warkii habeen ee aad kala socoteen raadiyaha alfurqaan fiidnimadan waa naga intaa